إنما المهندس والمنجم مثلهم فهما لعلم الله مدعيان الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن والله صير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada meel walbo aad joogtaan barnaamij gaar ah barnaamijkan gaarka ah waxaan ku soo qaadanaynaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo degmada aadan yabaal ka hirgelisay daarweyn oo caam ah ama dan guud ah munaasabad furitaan u ahayd daartan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin iyo qaybaha bulshada ee degmada aadan yabaal
كذب المهندس والمنجم مثلهم فهما لعلم الله مدعيان الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن والله صير
mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maamulka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa degmada aadan yabaal ka dhisay daar weyn oo aad u qurux badan taasoo ah mid ay bulshadu leeyihiin looguna talagalay inay ku qabsadaan waxyaabaha muhiimka ah sida kulamada ama shirarka dowraadka muxaadaraadka iyo waxyaabaha la midka ah daarta ayaa waxay leedahay goob aad u ballaaran oo shirarka loogu talagalay taasoo markiiba ay fadhiisan karaan dad kor u dhaafaya shan boqol oo qof sidoo kale waxay leedahay qolol maamulka wuxuu qalabayn ku sameeyey daartan isagoona u dhammaystiray wax walba waxaa furitaanka daartan loo qabtay laba xafladood mid ay ragga ka soo qayb galeen iyo mid ay dumarku magaalada ka qayb qaateen isku darka dadka munaasabadan xaadiray ayaa kor u dhaafayay kun qofood kuwaasoo casuumaad heer sare ah loo sameeyey dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa waaliga shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabaku dukade waxgarad iyo abwaanin iyo dad kale marka hore waxaan idiin soo gudbinaynaa kelimaduu xafladda ka jeediyey imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamude بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ولا ليال marka hore allah subxaana wa tacaala ayaan mahad ballaaran u jeedinaynaa allahaasoon annagoon jirinna ehaysiiyey nicmooyinkiisa faraha badan lanugu galladeystay haddaan tirina ma soo koobi karno allah wuxuu leeya wa in tuciduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa haddaad tirisaan nicmooyinkaan idinsiiya ma soo koobi karteen marka dhammaantood waa uga mahadnaqaynaa allah subxaana wa tacaala bacdallaahi waxaan u mahadnaqaynaa mujaahidiinta xarakatul-shabaab oo ugu horreeya amiirkeenna guda xafidahullah sheekh axmed abu cubayda iyo dhammaan xarakatul-shabaab oo dhan guud ahaan gaar ahaan wilaayada shabeellaha dhexe oo maanta qasrigan quruxda badan leh aan isugu nimid furitaankiisa looguna talagalay in laga maamulo kitaabka allayo sunnada nabiga noo diyaarisay furitaankiisa isugu yeertay degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe iyo walaalaheenna abgaalgalguduud si ay noogala soo qayb galaan jasaakumullaahu khayran wajasaa'an leenaha wilaayada shabeellaha dhexe oo runtii sida ay diinta noogu hogaaminayso bandhigeedii soo dhigta meeshaan intaas ka bacdi walaalayaal waxaan rabnaa inaan idiin sheegno furitaanka waxaa lagu soo aadiya maalin ciida ciideeri waa joognaa waxaan kaloon joognaa gurigii furitaankiisa kitaabka ilaahay laga maamulaya iyaduna waa ciid labaad intaas ka bacdi halkan kale intaas kaliya maaha abgaal cismaan galguduud waxay u yimideen waxaa jiray shir u socda beesha abgaal cismaan loogu tashanaya loogana tashanayay horumarinta diinka islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka sidii sare loogu qaadi lahay gaaladana lagu baambi'in lahay dalkeenna aan uga saari lahayn runtii baaqa soo baxana iclaanka aad ka maqli doontaan meel fiicanna mara leeskuna afgarta go'aan ay ka gaareen ikhyaarta waxgaradka culummo uddiinka dhammaan iidoo gacan ka helaya wilaayada islaamiga ayadana waa ay jirtaa marka waxaan rabnaa inaan idiin sheegna gaalada soo duusha abgaal cismaanow inay diinkiinna idinka fasaadiyaan ama ay naga fasaadiyaan oo naga reebaanay timiday ilaahay ma haysiiyaan leenahay kuwii ka guulaysta annaha naga dhigo marka waxaan leeahay dadka lagu soo duula dalkooda iyo diinkoodaad kow ka tihiin saa maxaa yeela dad ahludiinana waa tihiin waxaan idinkugu baaqayaa in aad iska celisaan cadowgaas ilaahayoo soo duulay waxaan idinkaga digayaa inaad ku kadsoontiinoo daba kacdiin sababtoo a maanta waa u jeediin afarta gaar waxaa naga taagan raaya tawxiid aad naga dulbabanaysa dad nalamida oo nasab aan dheeraynoo ilaahay nooga naxariistay ah waxaa kor taagan calan bulug loo shangeys ku taallo ee marka la qaadayo loo hoganayo loo qushuucayo la istaagayo marka la dejinayo loo istaagayo ilaahu ilaahu adaana geen halkaasoo naga soo reeboon kaaga mahadnaqaynaa waxaan kaloo rabaa in aan u sheego wilaayada shabeellaha dhexe iyo martisharafka kaloo xaragadoo jooga dadkan shucuubtooda kala duwana halkaan safan rijaalan wa nisaa hal qofoo xisba keenta ma jirto waa dad u yimid diin jacayl gurigii diinta laga maamulayaa la furaa intaas bay maqleen sidaas ayna ku yimideen waa maragma doonto dadku inay diindoon yihiin jasaakumullah khayran wajasaan leenahay ka soo qaybgalayaasha ilaahay ha ka abaalmariyo saad u weynaysaan kitaabka ilaahay allaha idiin weyneeyo roobka barwaaqahooda a nicmadiisa allaha idin siiyo inta dhiman allaha soo kaaya daba dhigo cadowga ilaahay allaha baabi'iyo cagta ka hoos allaha gelsho cudurka korona fayrusoo ahay allaha u lamalaabo midkooba allaha ku rido islaamka allaha qawiyeeyo mujaahidiinta kor allaha ka dhigo habeen iyo maalin kuwa suhuurta ku jira oo cadowga ulay u taaganna kuwii ka qaalib naqda oo cadowga baabi'iya allaha ka dhigo sanadkan sanadkiisa kuwiisa masiyaada ku gaara allaha naga dhigo duubka ducaa laga rabaa wixii wara ikhyaartii ayaa ka hadlay wixii gunaana daradara waaligii ikhyaar kalaa fadhida marka anigu intaas ayaan ku soo koobaa wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamud waxaa xiga oo munaasabadda hadal ka jeediyey guddoomiyaha golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka nabadoon sheekh cali biyow الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي بأماد اسكالي أولا نغدق مسلمين لما كان هي نعمة الإسلام والإيمان يقدر نعمة الأمن ما هذا الله كقدل وحانو أنك ورمي ربوا كلمة النقباء waxaan la warramaynana waa wix uun naqiib aan u ahaynay waxaan ka warrami doonaa inaan xuja nagu oogin anukaan xuja ummadda ku ognay aninka nagula oogin sidaas baan rabaa inaan aan wax ka sheego alla hadduu idno waxaan horta anunka aan ka digaynaa in maalinta qiyaamo ummaddii ma gaarsiiseen fa alculamaa'u warihatul ambiya ana culummada raggii dhaxlay waa un culummada intiin wax sheegaysa nabiga alla wuxuu ku leeyahay waxaan kuu soo dejiyey kitaab waxaan kuu soo dejiyey litukhrija annaasa min adulumaati ila nuur dadka inaa mugdiyaalka ka saarto nuurka u saarto waxaan dirnaa nabigu sawaaqad arsalnaa muusaa biaayaatina an akhshi qawmaka min adulumaati ila nuur nabi walba waxaa la leeyahay hadal noocaas lamida waxa ay ku hadlayaan haddana si aan cariiri u imaan wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qawmihi ilaa mutakalliman bilisaani qawmihi isigoo ku hadlaha la soo diri jiray waxaa layska rabaa waxa muslim lagu yahay aa layska rabaa ummaddan alla marka uu sharfaayo wanaaggooda ka hadlaayay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhuuna shardiga loo xira waa ta'muruuna bilmacruuf watanhuuna cani lmunkar wa tu'minuuna billaahi yaa ka dambayso waxaa loo damarshaa layidhi waxaaba ka dhashaba tu'minuuna billaahi alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkari ka dhalataa marka muslimaan ahay macruuf fari maaha munkarna reebi maaha mu'minna waa ahay meel islama timaado marka waxaan anugu idin leenahay berri inaan nala weydiinoo ma gaarsiisay ana la dhihin baan warkaas idin leeyahay inaan idin gaarsiina allahuma fashad baan leenahay adinkaa markhaati kaca inta joogtaa markhaati kace waxaan idinla rabna waa wanaag waxaa weeyaan mutaabacatu fi lkhayr laa fi shari maya intaas baan doonaynaa intaasaan kusoo gaban asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu intaasi kadib afhayeenka golaha nuqabada shabeellaha dhexe macalin maxamuud ayaa isna jeediyey hadal uu ku bogaadiyey daarta danta guud ah ee laga dhisay degmada aadan yabaal الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم ولا ليال أولا الله رب العالمين أيام أمهد إليه سبحانه وتعالى نعمة قيمها بدنه أقه الرئيس نعمة الإسلام والأم والإيمان نعمة أسأل له إلهي نقوم من ذا macaanta badanne oon maanta ku naalloo hayno ayaan allaahu rabbulcaalamiin uga mahad celihaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo siyaadiyo rabbi wuxuu leeyaha la in shakartum la asiidannakum haddaad igu shukrisaan waan idiin siyaadinayaa iimaankiinna ayaan siyaadinaa haddaad igu gaalowdiinna cadaabkaygu mid daran waaye marka ilaahay ha naga dhigo kuwii nicmadiisa kuuga shukriya ilaahay u mahad celiya allah ha naga dhigo intaas kadib waxaan u mahad celihaa mujtamacan muslimiinta ah oo kala duwan oo wiilashiiyo gabdhaha iyo caruurta hoose iyo wax walba leh iyo umarada iyo dhammaan inta waxgaradka ee halkan fadhida ilaahay waxaan leeyahay dembigiinna ha dhaafo ahlu jannana allah idinka dhigo dadka muslimiinta waa inay isu duceeyaan wadaadka sheekh cali khayr allah siiye wuxuu ka hadaliyey xujada ee mataqaanaa khaasatan dowrka nuqabada laga rabo inay ummadda u sheegaan ee ummaddana haddii la yidhaah waa idin hogaamihaynaa in xaq lagu hogaamiyaa la rabaa ilaahay baa qur-aankiisa ku tilmaamay kelimada naqiib ilaahay baa qur-aanka ku soo arooriyey waxuuna ballan qaada la ukafiranna cankum sayi'aatikum walaa udkhilannakum jannaatin tajri hadday ballan haddii wixii loo diray ay oofiyaan ilaahay ballanqaadkaasuu u ballan qaaday annaga allaha naga dhigo qur-aanku aayadaha uu sheegay nuqabada uu tilmaamay kuwii mataqaanaa cabira oo ka run sheega allah naga dhigo idinkana allah idinka dhigo ummaddii hoggaan fiican heshe ee xaqa ka qaadata diintanu waa mataqaanaa waa diin oo dacwo ku dhisan iyo jihaad dacwada iyo jihaadkuba waa ismutalaasim waa islaazimaan ilaaha laga cabsado waa la dhihi jiray saad ognahaba wax badanaan soo aragnay yaa dukaan u duceeyaa culummada laga sheegi jiray waa la soo maray maalinoo wiil yaan u duceeyaa wada la dhihi jiray sheekh ibraahim cali gacla yaan u duceeyaa oo salaada ilaahay dukadow odayaa yidhi mataqaanaa aniga ii duceey markuu u duceeyey oo uu maalin ka dambayso muraad ka yeesha shiiqi waxba weydiista shiiqina wixii uu awoodi waayey maalintaa jeejeesaysay oo salaada qof kaa qaadata aad weysneed inaan kaa qaata miyaadan ogeyno ama aldhaamaa tahay uu yidhi saadadina waa kaaga teg salaadii waxuu u qabaa salaadii allah ilaaha raxmaanka lagu caabudayo ilaahay leeyahay inay taa kama dhaadhacsano waa nin iska jaahila jahligaasaa la soo maray waxuuna u baahan yahaa salaada amaa dukanaya maya ha la dilo ilaan shareecada ayaa qabta in qofku hadduu taarigu salaad in la dilo masaladaasay weysay seefay weysay diintii muga waxay naqatay ninkii rabana iska cibaadaysto kii kaana suu rab ha yeelo maanta ilaahay arrintaas waa naga badbaadiyey waxaan helnay diin oo shookale oo ninkii edabdarro sameeya lala xisaabtamaayo oo maqaasidu shareeca oogaya maqaasidu shareeca diinta shareecada waxa looga qasdaaho intaas haddii la helayna diintu maslaxadeedu iyo waxa loo baahanyay ay muslimiinta ay camime kuna dheefsahayaan waxaana ugu horeeya xifdudiin haddaan diinka la ilaalin in shanta kaleeto mataqaanaa ma jirayso ilaan diinkaa shanta ilaaliya diinkana maxaa lagu ilaaliyaa dhiig dhiig loo daadshay lagu ilaali karaa dheeleel kuma imaan laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullaahi raayadan ay ku qoran tahay inaan ha meeshan uga khudbayno annagoo nabad iyo amni haysan dheelleelkuma imanay rag mujaahidiin dhiiggooda ku timid raggaas markaa dhiiggooda diintan ku daadshay sunno waxay noo majideeyeen lagu daya karo annagana maanta waxaa la rabaa in nin kastoo naga midugu oo u istaago sow mataqaanaa tareenku waa la kacyay saan uga qayb qaada lahayn yaa bilaaba kaarku iyousan kaa gubanin iyo howlahaas waa laga yimid waxaan rabnaa marka odayaasha nuqabada ah oon anugu ka mid ahaa waxaan leeyahay nuqabo ilaahay ka cabsada ummaddana xaq u sheega lama hogaamiyaa jirta hogaamiye muslim iyo hogaamiye gaalahaa jira hogaamiyaha muslimkaana ilaahay baa sheego wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu uu ilaah yidhi wakaanuu biaayaatina yuuqinuun hogaamiyaha xunna waxaa ilaahay ku sheegay wajacalnaahum a'immatan yadcuuna ila annaari wayowma alqiyaamati laa yunsaruun ilaahay kuwaas nagama dhigo waxaan rabnaa marka haddaan nuqabadana waxaa nagala rabaa ummaddan inaan ugu yeerno kelimatu tawxiid dacwada ka gudanno dowrkayna bannaanka dhigno labaclabaya munaafiqnimo unan ummadda ku dhex samayn dadka u run sheegno aan dhahno ilaahay ka cabso gun yeelkeeda lagu dhaqaa unan ku dhiqin walahaan wilaayada ka soo qaadno iyo bedelno ununa weji kale unu dadka ku qaabilin annaga saasaa nagala rabaa haddaan munaafiqayno ambaan wax ba- kale laalaabnana ilaahay baana fashilaa yowman min alayaam masalada kale waxay tahay shacabkuna waa dadka muslimiinta waxay naga rabaan wax dalxaqa ula nimaadno inay nagu raacaan oysan naga hor imaanin intaas haddaan maas uga baxno meeshan maanta xaflad aad u qiimo badan la soo agaasimay ayaa ka dhacday waxaa la dhisa mataqaanaa gurigan oo guriga ummadda la yidhaahdo waa qasri diinta lagu maamuli doono towxiidkuna ku- mataqaanaa ku taagan odayaashu waxay dhihi jireen sanadkan sanadkiisa sameeyo ziyaaday dhihi jireen waxaan rabnaa sanad kastoo mataqaanaa iidu soo gasho inaan iyo halkaan isugu nimaado waxaan dhihi lahay carrafo gaaladana la dagaalano xaqana la sheego intaasaa walaal nagala doonaa wakhtigoo yar iyo dadka akhyaarahoo u fadhiya makarofanka haadaa halkaas waan kusoo afmeeraa haadaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu suldaan daawud xasan oo ah suldaanka beesha waceesle ayaa isna ka mid ahaa waxgaradka ka hadlay munaasabadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا ليال إلهي أم هذا إسكاله iskugu kaanya keenay inaan isi soo booqanno makaankan aan hadda fadhino ee gobolka shabeellada dhexe mahadda ilaah ka bacdi waxaan u mahad celinayaa wilaayada islaamiga ah ee gobolka shabeellada dhexe nagu soo dhoweysay gobolka si qiimo badan noo soo dhoweysay odayaasha nuqabada ee gobolka shabeellada dhexe akhyaarta culimo udiinka iyo gabdhaha muslimaadka ah adwaanada iyo dhammaan inti kasoo xa- kasoo qayb gashay shirkan qiimaha badan leh iyo xafladan kasoo qayb gashay waan u mahad celinaynaa walaalayaal waxaa iskugu kaanya keenay makaankan waxa waaye ilaahay kitaabkiisa aan iskugu nimaaday ilaahay kitaabkiisu hadduusan jirinna ma isku nimaadeen waxaa loo baahan yahay marka waxaa naloo kaaga baahan yahay waxaa naloo kaaga baahan yahay inaan qabsanno dhammaantayn aan qabsanno iska ilaalinno waxyaabaha noo keenaya tafaruqa xaasinimada iyo x- xiqdiga uurgumaarka inaan iska ilaalinaa loo baahan yahay aninku waxaan ka nimaaday aniga iyo rag kale oo nuqabo ah amba odayaal ah gobolka galgaduud waxaan idinkala soo qayb galnay xafladdan sidaad ogtihiinba muslimiintu way isbooqataa dadka muslimiinta aho waxaa loo baahan yahay marka ilaahay kitaabkiisaoo iskugu kaanya keenay inaan cadowga ka ceshanno sababta waan ognahay wixii aan soo marna waan gara karnaa waxaa la soo maray hadda m- m- waxaa ku jira makaankan waxaa fadhiya soomaaliya dhammaan aa fadhida ka timaaday jihooyin kala duwan waxay iskugu yimaadeenna waa kitaabka ilaahay iskugu yimaadeen hadduusan kitaabka ilaahay uusan shaqaynaynin ma yimaadeen anugoo abgaal ismaana aana imaalahaynin maantana waxaa taagan soomaaliya oo dhan aa fadhida waxa qiimahaas le waa kitaabkii ilaahay dhammaantayn aan qabsanno aan ka ceshanno gaalada iyo cadowga waxaan gaarsiinaynaa ciidan hadda soo socota waxaan rajaynaynaa inaan ku ciidno magaalo madaxdii gobolka gobolka inaan ku ciidno aan rajaynaynaa insha allah waxaynu u baahan tahayna marka ilaa muqdishona ay gaarto ilaa muqdisho waad ogtihiin hadda dadku waa muslimiin ilaahay kitaabkiisa uu soo xugun tagayaan muqdishaa laga yimaadaa haddaysan maantay kitaab ilaahay aysan meeshan ka jiri lahayn ma loo- ma loo soo xugun tegi lahaa waxaa midnimo leh kitaabka ilaahay dhammaantayn aan qabsanno u soo xuguntanno anunkoo ku qanacsan oo qaaniciin ah qofta ilaahay kitaabkiisa aanu u soo xuguntamin xeer soo aadana muslimnimad sheeganaysan muslimad ay sheeganayso waa waa b- midaan waxba ka jirin midaan waxba ka jirin waay waxaan leenahay marka dhammaantayn aan isku duubnaanno dadku wuxuu taya ku yeelan karyaa towfiiq towfiiqdana kitaabkaa leh waxaa weeye marka waxaan soo marnana toobadii toobadeedii hanala ka helo toobadana waxaa ka mid ah ifsaad badan baa la soo maray waxaa la rabaa inaan iska dhaqno waxaan iskaaga dhaqi karnaa kitaabka ilaahay oon wada qaadanno kitaabka ilaahay inaan wada qaadanno hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu gunaanadka barnaamijka gaarka ah ayaan ku dhownahay intaanan idiin soo gudbin kelimadda waaliga shabeellaha dhexe waxaan idiin soo qabanaynaa suugaan ay munaasabadda ka jeediyeen abwaan xaayow muuse iyo abwaan cabdulaahi cusmaan
waxaan nahay dad iibaan leh oo ahlu tawxiida waxaan nahay aslaax baynu naas umad ku nool daayin waxaan nahay amiirkooda guud umada deeciyeyso waxaan nahay ilaahaygu weyn aadni tala saarta areentii ummad rasuulu sheegato ahlu tawxiida ataxyaad ku dhuus lama rabee dilo ugaandhayska ataxyaad ku dhuus lama rabee dilo ugaandhayska dadkii aar haddee jiri tagaan in adeerkoodya nin islaam ma soo dili jiro dila ugaandhayska aday dila ugaandheeska dila ugaandheeska anigana adduunkan ma rabo inaan ku eedoobo oo adduunkan ma rabo inaan ku eedoobo waxaan rabay inaan helo kheyr ahaye ilaahow anoo ah ku jira ruuxa iga oofsaay
n cabdullaahi waxaan ku guda jirnaa xuseen wirshe
ewelba abuurka ku jire jira abuurka ku jire abuurka ku jire ewelba jira weyn qofay waafaqday ee juuq la dhihi weyda jaaheerunow dheray afkana jilay hadmaadays eese jeelankay cabilaheed jocorta loo diidaynay akhriruu jeesatay aa lagu jeheeyaa inay akhriruu jeesataa lagu jeheeyaa hejaanigu intoo weyn yahoon waxa jafaalay halajaawya gaabsada adduun joog israeli macaya waa xabeebana jira abuurka ku jira sidaan uga jehey karna bal sidaan uga jehey karna waxaa la wadan wax xaqahoo jiri jira waaye ilaa nabi muxamed waxaana jirta jahaadka nabiga jeclay waxaasaa jira jaahil mog korba waxaasaa jira jaahil mog
gabagabada barnaamijka gaarka ayaan soo gaarnay kaasoo aad kula socotaan munaasabad ka dhacday shabeellaha dhexe oo lagu daafurayay daar weyn oo ay wilaayadu ka hirgelisay degmada aadan yabaal ugu dambayntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kabaku dukade الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة أنا أدوك فرحسن هاي كسوقين قلك حفلة dadka reer aadan yabaal oo aan qofu ka soo hirinay halkan gabdho iyo wiilalba halkan ku soo xaadireen jazaakum allahu khayran saamahaad soo qaadeen waxaan leeyahay dembigiina allah ku dhaafo darajadiinana kor allah uga dhigo waxaan kaloo mahad celinayaa wafdiga nooga yimid gobolka galguduud oo dhul dheer noo soo mara walaalaheena oo suldaanku hogaaminaya waa cisle waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayran walaal jira in sha allah anadana waxaan ku soo dhaweyneynaa walaada shabeellada dhexe ee ah walaaye islaamiya walaalihiin intaas kadib xafladan waxa weeye keliya inaan isu dardaaranno ilaahay kitaabkiisa ilahay wuxuu leeyahy fadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin dadka mu'miniinta ah in mar walba la xasuusiye allah ayaa nabi maxamed lagu amray dadka wadiifadii shaqadiisii haayana saasay amran yihiin inaan ilaahay isxasuusino inaan waa la kala maallay sanadkan hornoqomadu waa maqnaayeen niman meelow jiray inaan kulanno aan is aragno in ninkii aan aqaanin dadka odayaasha ah oo waddanka jooga inay bartaan sidaas ayaa ujeeddadu ahayd waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego beledkan macalin maxamed waxaa wuri gurigaan waxaa la yidhaha wuri beytu shukri runta magaca fiican uga u baxshay waxaana uu shukri u ka yahay magaaladan aadan yabaal nabad iyo khayr allah ku badshee magaaladan runtii waxay mudan tahay in lagu shukriyo waxay mudan tahay kitaabka iyo sunnadu waxa ay nafaxaad iyo khayr leeyihiin inay hesho hadday dacwo tahay hadday tawxiid dad la gaarsiiyo oo naar laga badbaadsa tahay hadday tahay amni waxaad ogtihiin khayrka ilaahay qofka uu siiyo qofka uu waafajiyo diinka u fahamsiiyaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin aanuu jeedaa ilaahay waxa u fahamsiiya dadka inay diinka ilaahay qaataan qof kasta oo u nustay si tawxiidka ilaahay inuu tamkiin siinayo maar hore ayuu ilaahay ballan qaaday wuxuu yidhi walayansuranna allaahu man yansuru waddankan colaada ka jiri jirtay qabaa'il iska soo horjeedaa deganaa jiray abgaalka dhexdiisa deriska walaalaha ah goormaa u dambaysay qof dhimata oo la dilay goormaa u dambaysay maad goormaa u dambaysay dagaal qabiil toban sannadood qof dhimatay qof ilaahay dila maana qof kale lama arag qof qof dishay waa la laayahay oo qabiil u dhimatay walaalayaal marka waa wax ilaahay looga mahad celsho waxay magaaladan xaq u yeelatad u jeedin dibudhiska ku socda waa u jeedin waxay markhaati u tahay wixii aad ka hesheen kitaabka ilaahay waxaad ka hesheen gurigan baytul umma la adinkaa iskale gurigan guriga waa guri guryaha aaday waa guri caam ah oo ummadda muslimiinta u dhaxeeya si gaarana reer aadaya baan u leeyihin waay walaayada dhistayna ninkii fundiga ah u dhisay xamarow ka aaday ninkii lacagta siiyayana way iska tegey anuuna hala dhisaanle aan idhi waxuu meesha ugu yaallaa adinka waxuu idinka rabaa inaad bari yeeshiin waxaad ahaydeen dad aad u wanaagsan manaafiqulcaama dhulka guud waxaan ugu nimada saldhigii oo dhisan meelo badan rag akhyaaraha ka talshay lama fiiqan beledka annaguna waa dayactirna waa aragtay beledka kulligiis waa la dayactiray gurigan guryaha xamar ku yaallo ugu waaweyn muxuu ka duwan yahay yani aaday baa inuu qurux aqbalayo waa aragtee soo maha waa inaan wadanka beledkiina aad quruxsatiin waa xoolihiinii waa tabarucaadda aad dhiibteen oo wadankiina lagu celshay waxaana ballan qaadaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala in beledka agarkiisa uusaan noqdo waxa uu tusaale ka yaha fiican haddii xarakatu shabaab almujaahidiin ay wadanka la wareegaan aadaya baal gurigan guri ka hoosa maba laga ogolaanayo waa la dhisaa saaraa laga wada dhigaa kulligiis insha allah waa marka waa tusaale waaye tusaale waxaan idiin sheegaynaa dadka xamar ka yimiday ama xamar warkiisa haya inta walaayadu joogto gobolka shabeellada dhexe ayaa nabadu ka jirtaa qofka xamar aada markay soo gasho walaayada xuduudkeedaa neeftu soo mara soo ma ya nabadaas marka waxaa u baahan ilaah xamar abgaalka jooga ee laysku diraayo ee celi iyo cabdalla caroone iyo moogtahay bariise iyo maxamed jidka isku laynaya ee celi dhexdiisu isku diraa waxay u baahan yihiin in la gaarsiiya kitaabka waxaa isku dirayana waa cadow ilaahay waa gaalo iyo niman isbaariistayaalaho murtadiin oo ilaahay diinkiisa ka noqday dadkan abnaa-ul ummatiin dhallinyaradii gabdho iyo wiilal gaalaa nagu duushay dalka ayay rabaan inay qabsadaan maantana waxay samaynayaan dadkii inay isku dhammeeyaan iyagu niman mooryaanah oo xoogga dalka soomaaliyeed ay u baxsheen oo been ah xoogga soomaaliyeed ma waa hoogga dalka soomaaliyeed oo ummadii dhacaya oo jidka taagan oo gabdhihii kubsanaya mushaar ma siiyaan waxba ma siiyaan walaalayaal marka inaan lagu kadsoomin dadka noocaasa igu qabiil weeye layidhi igu qabiil weeye yaan lagu taageerin qofkii ku taageertana hadda alwalaa walbaraa qofkii baraweysa ee qabiil uu la weynaado waxa weeye waxaa ka buraya laa ilaaha illa allah waxaa marka aan rabaa inaan idin baraarujiyo waa in diinka ilaahay la barto reer aadaya baalow diinka hore waad nafaca wa aragtiin hadday amni tahay hadday horumar tahay hadday maciisho tahay magaaladiina say u camilanta waa u jeedin meesha laga guuray wadano badan laga guuray sida waddanka u camilan yaha waa aragtiin magaalada say usii firaysa waad aragtiin inaad diinka ilaahay marka baratiin oo diinka ilaahay aad u halgantiin ood kitaabka ilaahay aad qaadatiin sidaasaan idinkula talinayaa marka allah idin barakeeye waxaa la rabaa haddii ilaahay idmo kitaabka ilaahay inta khayr la haysta isagaa lagu helaya kitaabka ilaahay raraanaya maalow inaad qabsatiin iyo dhammaan afgaanis maalow siyaasatu diin waxaan ahayn oo abgaal anfacayna ma jira inay kitaabka qaataan xal aan ahayn ay heli karaanna lama arko gabdhaha iyo ragga meeshaan fadhiya waxaan leeyahay ilaahay kitaabkiisa inta la barta ha loo nusreeyo qof kastana awoodda uu leeyahay dawshin la haysta ha ku bixiya kitaabka ilaahay wa anfiquu fii sabiili illaahi ilahay waxuu leeyahay jidka ilaahay ku bixiya maalkiinna walaa tulquu biaydiikum ilaa tahluka yaan gaaladu intaydu ku soo fakarto aysan idin baabiinin gaalada way idin baabiinaysaa haddii aadan jihaadka naf iyo maal waa qaybgelina maanta waxaad leedihiin nuqabo odayaal caadaqaatayaalaha xukumi jira dadkan oo qabaa'ilka isku dirsada oo yidhaahda gabadha gabadha u dhalo wuxuu leeyahay aabadhar ii gad oo qofna nala kama dilin qofna sooma dilin annagu y xaggeen kaaga keenaa maandhaynin leh ee dadka ka ganacsada dhiiggiisa dadka maamuli jira maantana waxaa idin maamula nimanka qur'aanka idinkugu khudbaynayo raggaasaa odayaal idin ah waa ragga keenay maanta amniga iyo istiqraarka iyo nabadda iyo horumarka beledkaanu gaaray ragga sababta u ah toban sannadoodaa la joogaa markaan waxay joogtaa waxa loo socdo waxaan imid walaayadan ayadoo la leeyahay dad sidii dooro loo dilaa maxay madiina amase waa dabeex ayadoo la leeyahay oo waxa dhan oo laga shaqaynaayo iyo dadkaan la dilaa sababta loo dilaa aan la ogeyn maanta ma la ogyahay waxa loo dilaa soo lama oga yaa la dilaa waxaa la dilaa ninkii ilaahay diida nabi maxamed diidaa la dilaa berigaas qof u jawaabtaa la waaye waxay heeday in la yidhaahdo diin waaye daae ma amree darba riqaabi ka damo in la yidhaha eedad fa darba riqaabi diin waaye daae ma faree darba riqaabi ka damo in la yidhaahdo fa darba riqaab in gaalada dhuunta lagu dhufto ayaa waxay tahay waa aayad qur'aana fa darba riqaab fa idaa laqiitum aladiina kafaruu haddaad gaalada la kulatiin fa darba riqaabi qur'aanka lagama warqabo marka baaraka allahu fiikum waxaan ku khatimayaa allaahuma اkfir dunuubana wakafir cana sayi'aatina watawafana maca alabraar allahuma rabbana aatina fi اdunya xasana wafi اlaakhirati xasana waqina cadaab الnar allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين kaasina wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe
كذب المهندس والمنجم مثلهم فهما لعلم الله مدعيان الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن والله صير
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkan gaarka ah oo aan idinkugu soo gudbinaynay munaasabad lagu daahfurayay daar caam ah oo ay wilaayada shabeellaha dhexe ka dhisay degmada aadan yabaal tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فهما لعلم الله مدعيان الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن والله صيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان لأحاط بالأرض المحيطة علمه أم بالجبال الشمخ الأكنان أم يخبرون بطولها وبعرضها أم هل هما في القدر مستويان أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به يروى صدى العطشان أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان أم هل لهم علم بعد ثمارها أم باختلاف الطعم والألوان الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقاني قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهاني إن الطبيعة علمها برهاني كذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان